dalka etoobiya waxaa ka jira guux siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay heerar kala duwanna soo maray kacdoon dadweyne kal hore oo xukun deg deg ah lagu soo rogay iyo is-afgarad maxaabiist siyaasadeed oo mucaarada oo muddo dheer xirnaa ay ka mid ahaayeen oo xabsiga laga sii daayay kadibna waxaa sii xigay iscasilaadii ra-iisul wasaarihii dalkaasi xayla maryam disalen islamarkaana hogaamiyaha xisbiga talada dalka haya ahaa isagoo labadii jagaba iska casilay intaasi waxaa barbar socday wadahadallo dhex maraya dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo jabhadda o n l f oo nairobi kenya ka dhacay lana isku afgartay in dib laysugu soo noqdo bisha afraad ee sanadkan haddaba muxuu yahay qorshaha soomaalida ama dowlad deegaanka soomaalida iyo sida ay ula jaan qaadayaan guuxa siyaasadeed ee dalkaasi ka socda mase jiraan fikra muuqda oo ku aadan sidii lagu maareyn lahaa isbedel kasta u yimid jaamac buulo jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya iscasilaadii ra-iisul wasaaraha etoobiya islamarkaana ahaa madaxii xisbiga talada dalka etoobiya haye ee e b r d f xaylamaryan desalen iyo wadaxaajoodka etoobiya iyo jabhadda onlf ee ka dhacay magaalada nairobi dibna loogu ballamay in laysugu soo noqdo bisha abril iyo guuxa guud ee ka jira etoobiya ayaa hadalhayn badan ka dhex abuuray bulshada soomaaliyeed ee deegaanka qurbe iyo qaranjoogba sida oo kale dadka indha-indheeya siyaasadda afrikada bari ayaa isweydiinayo in soomaalida deegaankaasi siyaasiyiin iyo shacabba ay diyaar u yihiin isbeddel kasta oo ka dhasha guuxa siyaasadeed ee ka jira etoobiya maxamed aadan dubbad waa aqoon-yahan dhanka arrimaha bulshada ah kana soo jeeda deegaanka waxa uu degan yahay edmonton kanada waa kan isaga oo sharaxayo isbeddelada la fili karo iyo noocyada ay kala yihiin isbedelada etoobiya laga filan karaay waa kuwa runtii aada u waaweyn sida aynu la soconno maamulkan etoobiya hadda maaragtay maamulka ka ahaa waxa weeye toddoba iyo labaatankii sana u dambeysay eeisku dhiibkii t b l f markii etoobiya qabsatay kasoo bilaabanayay ayuu ahaa marka isbedelka la filayo waxa uu noqon karaa kow in la helo ra-iisul wasaare ka soo jeeda gaar ahaan qoomiyadda oromada taa waxay noqon kartaa isbedelada la filayo mid ka mid a waxaa isbedel noqon kara oo kale in t b l f oo ah sida dhabta ah dadka u maamula siyaasadda waddanka etoobiya in ay sameeyaan waxyaaba dad badan hadda ayna qiyaasi karin oo iyagu ay keenaan ruux ama kasoo jeeda gobolka tigray ama kasoo jeeda qoomiyadaha kale etoobiya yaryarka si ay ugu sii dheeraystaan xukunkooda badri yuusuf ciise waa wakiilka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee waqooyiga amerika waxaana uu ku nool yahay gobolka minnesota waxaan weydiiyey in dowlad deegaanka soomaalida iyo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalida ee gudaha ku jirayay ay diyaar u yihiin hanashada isbeddel kasta oo ka yimaado etoobiya taya ahaan iyo bisayl labaduba runaantii dowlad deegaanka soomaalida waxay leedahay siyaasiyiin iyo mutacalimiin run ahaantii aada iyo aad lagu kalsoonaan karo diyaarna u ah isbedel kasta oo ka dhaca federaalka etoobiya badri ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo haddiiba ay jiraan qorshe deegaan iyo mid federaal oo ay siyaasiyiinta soomaalidu ku howlan yihiin ama ay isticmaali karaan aayaha dhow nidaamka dawliga ah ee ka jira guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida waa mid run ahaantii aan odhan karo waa mid ka muuqdo bisayl iyo siyaas- siyaasad intaba oo ay hogaaminayaan dad iyagu markaasi aan odhan karo way ku kalsoonaan karaan ina in ma garanaysa ay qaadaan tallaabo kasta oo markaasi ay ku hanan karaan ama ay kaga qaybgeli karaan federaalka sidii horeba ay uga qeyb qaadan jireen waana dad bisayla oo mutacalimiina oo dhalinyaro aada iyo aad aan odhan karo waxa weeye waa siyaasiyiin lagu kalsoon yahay waxaa la isla dhex maraa inay fursad dahabi ah soo martay soomaalida degan gobolkaasi bilowgii sagaashanaadkii markii ay dhalatay etoobiyada cusub ee bedeshay dowladdii askarta ee uu mingista xaylamaryan hogaaminayay dadka qaar ayaa yidhaahdo in gebi ahaanba lagu fashilmay sidii looga faa'iidaysan lahaa fursaddaasi halka dadka qaarna ay qabaan in laga faa'iidaystay balse aan looga faa'iidaysan sidii loogu baahnaa maxamed aadan dubbad ayaan weydiiyey fikirkiisa ku aadan in ay fursadii jirtay waagaas wixii ay ahayd fursaddu iyo in laga faa'iidaystay iyo in aan laga faa'iidaysan labaduba fursad ayay ahayd waxay fursad u ahayd kacaamadii soomaalida iyo tigreyga ee rajiimkii markaa ka talinayay waddanka etoobiya mingiisa haaliya maryam oo jabaaddii tagay ay afka dhulka u geliyeen jabaadihii soomaalida iyo dadkii soom soomaaliduna ay in badan struggle kula jireen fursad dahabiya oo soo martay ayay ahayd fursaddaa waxaa ka faa'iidaystay t b l s oo markaa horkacaysa koobeynta tigreega dadka soomaalidu kama ayna faa'iidaysanin sababtuna waxay ahayd hardankii labada dowladood waxay keentay inay labadii dowladooda meesha ka baxaan tigreegu fursad abaabulan oo urur keligii ah oo isagu abaabulan waddanka qabsaday ayay noqdeen soomaaliduna dagaalo ahliya oo qabalia ayay galeen taasu waxay keentay inay guuldarraysato jawgii soomaalinimo ee guud ahaan ummadii soomaaliyeed inuu guuldarrayso dadka soomaalida ee gobolka iyaguna dega waxay ahaayeen dadkii qaxay sixty fourkii iyo seven sevenkii iliidkooda ama aqoon-yaankooda dadkaasu ahaa dad burburay oo habqan ah oo markaa dhulka dib ugu soo laamanayay oo tabar ahaanna liitay siyaasad ahaanna aan abaabulayn ayay ahaayeen sidaa daraaddeed fursaddaa dahabiga ah kama aynsa faa'iidaysanin ummadii soomaaliyeed ee mar labaad ayay maamul ka imaanayeen buralada sare etoobiya hoos galeen isla maxamed ayaan weydiiyey inay jiraan mowqif iyo dana soomaalida deegaanka oo midaysan ama midoobi kara si loola jaan qaado isbeddel kasta oo ka dhasha siyaasadda etoobiya ahey dadka soomaalida ee degan gobolka dadku qaarna soomaalida galbeed iyo qaranqaarna ogaden waxaa la marayaa xilligii ay ku midoobi lahaayeen aragtidooda qowmiyadeed si ay oola jaan qaadaan siyaasadda etoobiyada cusub oo carcar horleh iyo dardar taariikhiya cusub gelaysa walow dadka soomaalidu ay ku kala duwan yihiin kamid ahaanshaha etoobiya oo ay jiraan xoogag mucaarada oo muddo dheerba diidan kamid noqoshada etoobiya iyo dad soomaaliyeed oo maamulka etoobiya ay maamusho ka mid ah haddana xilligan waxaa la marayaa sida qoomiyadaha kaleba ay u midaysan yihiin in ay u midoodaan danta shacabka soomaali galbeed ama ogadeen taas oo ay dadkaasu markii ay ku midoobaan dantooda gaarka ah ay meel uga soo horjeesan karaan waa kan badri oo sharaxayo gude iyo dibadba inay jiraan siyaasiyiin u babacdhigi kara hoggaanka maanta oo kale loo baahan yahay aada iyo aad aada iyo aad way jiraan waana waana waana ku kalsoonaan karaa baan odhan karaa waxaad ka garan kartaa hoggaanka suuban ee ka jira dowlad deegaanka soomaalida uu hogaaminayo madaxweyne cabdi maxamed cumar iyo kaabinetkiisa iyo kuwa hogaaminaya federaalka intuba waa dad dhalinyaro ah oo run ahaantii ay ka muuqato aqoon iyo bisayl intaba mucaarad iyo muxaafadba soomaalida ismaamulku waxa ay u muuqdaan kuwa ay ku socoto saacad ka dheeraysatan wakhtiga caadiga ah oo waxaa jiro dareen ah inuu jiro dadaal dheeri ah oo loogu jiro arrimaha siyaasadda ee soo kordhay hase ahaatee lama hubo inta ay la ekaan karto wada shaqaynta kooxaha fikradaha ku kala duwan jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaahya soo duway